warkan uu soo saaray taliska ciidamada maraykanka ee afrika ah ee africom loo soo gaabiyo ayaa waxaa lagu faahfaahiyey khasaaraha ciidamada maraykanka ka soo gaaray weerarkii ay maleeshiyaadka al-shabaab ay shalay waa berigii ay ku qaadeen saldhigga ay sida wadajirka ah u wada isticmaalaan ciidamada maraykanka iyo kuwa kenya ee ku yaala halka lagu magacaabo manda bay ee deegaanka lamu ee dalka kenya qoraalka ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ayaa lagu yidhi muddadii uu socday weerarkii ay kooxda al-shabaab ee xiriirka la leh al-qaacida ee bariga afrika ay horaantii maalintii axadda ay ku qaadeen saldhigga militari ee mandam bay ee ciidamada kenya iyo kuwa maraykanka waxaa halkaasi ku geeriyooday xubin ka mid ahaa ciidamada maraykanka iyo laba qandaraaslayaal ah oo u shaqaynayay wasaaradda gaashaandhigga maraykanka qoraalka ayaa sidoo kale lagu sheegay in weerarkaasi ay ku dhaawacmeen laba kale oo ka mid ahaa ciidamada maraykanka ee ku sugnaa saldhigga weerarka lagu qaaday kuwaasoo hadda xaaladoodu ay wanaagsan tahay lana dabiibayo lama shaacinin magacyada askartii ku geeriyootay weerarka iyo kuwii ku dhaawacmay iyadoo ay socoto qorsho la doonayo sidii askarta geeriyootay loogu wareejin lahaa eheladooda ducadeenna iyo qalbiyadeenna waxa ay la jiraan qoysaskii iyo eheladii saaxiibadeenii shalay naftooda ku waaya weerarka sidaasi waxaa yidhi jenaraal stephen townsend oo ah taliyaha ciidamada maraykanka ee afrika qoraalka uu soo saaray maraykanka ayaa sidoo kale lagu yidhi annagoo kaashanayna saaxiibada afrikaanka ah iyo kuwa caalamiga ah waxaynu gacanta kusoo dhigi doonaa kuwii iska lahaa mas-uuliyadda weerarka iyo maleeshiyaadka al-shabaab oo mar walba waxyeeleeya muwaadiniinta maraykanka iyo danaha maraykanka saldhigga ay weerarka ku qaadeen maleeshiyaadka al-shabaab ee laamu waxaa ku sugnaa ciidamo maraykan ah oo tababar dhinaca la dagaalanka argagixisada ah siiya ciidamada afrikaanka ah ee taageera soomaaliya waxaana dowladda maraykanku ay sheegtay in iyada oo kaashanaysa xulafadeeda beesha caalamka aysan ka hor istaagi doonin dadaalada ay ugu jiraan xasilinta gobolka dhanka dowladda kenya weli war faahfaahsan oo ku saabsan khasaaraha dagaalka kama soo bixin waxaana weerarkii shalay uu noqonayaa weerarkii labaad ee sanadkan bilowga ah ay gudaha kenya ay ka fuliyaan maleeshiyaadka kooxda al-shabaab labadii bishan ayay ahayd markii maleeshiyaadku ay weerar ku qaadeen gaari rakaab ahaa oo marayay inta u dhaxaysa deegaanada laamu iyo mombasa halkaasoo ay ku dileen ilaa saddex qof khadar maxamuud xareed v o a nairobi